cabdiraxmaan cinro oo ah hogaamiyaha maamulka la baxay somalilan ee fadhigiisu yahay magaalada hargeysa ayaa u hanjabay ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka xamse cabdibarre wuxuu safarka uu ku tegay laascaanood ku tilmaamay mid aanay mas-uuliyad ka muuqan sida uu hadalku dhigay wixii khasaare ah ee ka dhasha socdaalkaas waxaa dusha saaran doona cidda soo dirtay iyadoona si buuxda ay u qaadi doonaan mas-uuliyaddaasi ayuu yiri cinro oo ku sugan magaalada hargeysa waxaan u sheegaynaa beesha caalamka dadaalada aanu samaynaynay ee qaramaynta intaa dunidao dhan way la socotaa laakiin waxaan u sheegaynaa safarka prime ministerka soomaaliya ee khayra mas-uuliyaddu ka muuqato wixii khasaare ka dhasha inay soomaaliya iyo ciddii soo dirtay ka mas-uul noqon doonto wixii khasaare ka yimaada safarkaas maqiiqa ah inay soomaaliya iyo ciddii soo dirtay ka mas-uul noqon doonto hadalka cinro ayaa kusoo beegmaya xilli xaalad kacsanaan siyaasadeed iyo mid amni ay ka taagan tahay gobolka sool gaar ahaan magaalada laasacaanood halkaasoo ay dhowaan gaareen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka